Faadumo Maxamed Cilmi oo ka mid ah ardayda wax ka barata islamarkaana ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa abuuratay fursad ganacsi si ay nolosheeda uga maareyso iyadoo magaalada ku iibisa dharka ay xirtaan dumarka noocyadiisa kala duwan iyo sidoo kaleeto shoobinka ragga iyo weliba ka dumarka. Ganacsigan ayay kasoo bilowday meel hoose iyada oo ku iibin jirtay gurigeeda iyo hab online ah waxa ayna markii dambe furatay dukaan ay alaabaheeda dhigto si ay dadku ugu soo hagaagaan. Haddaba waata Faadumo oo ka warbixinaysa sida ay ku bilowday ganacsigeeda, waxyaabaha ku dhaliyay iyo sidoo kaleeto caqabadaha ay kala kulantay muddadii ay ku jirtay.
ganacsiga kolley hadda muddada ay aaminsay inuu ganacsiga meel weyn laga bilaabo inuu yahay laakiin ma ahan inaa laba shay haddaa soo dhigta ama saddex shay ama hadda xitaa dukaan inaad furatid muhiimada ma ahan hadda waa la hormaray social media baa jirto social medias baa waxaad ku- aa ku iibsan kartaa adoo xaafadda alaabtaada kuu taalo oo kira kaa bixeen qaab online aanay ku bilaabay onlinekii whatsappkii gabdhaha asxaabta iyo dadka gurubyaha isku dhowaa maxay ahayd u dardiri jiray markaas xoogaa igu soo kobcay haddana alxamdulilah dukaan baa magaalada igu yaala carwa baa ii fur- Laka- laakiin alxamdulilah ana maanta waxaa dhihi karaa caqabadii waa soo maray waana soo dhaafi jiray si loo soo dhaafobo wuu kusoo dhaafi jiray alxamdulilah badanana maxay maadaama horta aniga online ku bilaabay waxay maxay ahayd qofka markuu wax lacagta soo diyo wax saas oo kale maalinka dambe ama bajaaj oo kale aan la heshiina bajaajkaas dadka geegee jirtay oo markaa maxay bilowgay markay ahayd caqabadii ma badnin muhiimada dadka badan anaga soomaalideen waxay ku fikirtaa jaamacadda markay ka baxdo inay sh- ay shaqo raadiyaan hayad ha ahaato ama isbitaal ha ahaato ama wax kastaba ha ahaato inay waxaas raadiyaan ay ku fikiraan laakiin muhiimada waxaa waaya inaa maxay ahayd adigoona shaqof u shaqeyn oo adiga shaqaysan kartid naftaada u shaqaysan kartid inaa marka hore xoogga saartid